tilmaamaha ilaha adkaanta akhriska dysdexia ee qoysaska ohaayo muuqaalkan duuban waxaa la sameeyey toddobada agost ee labada kun afariyo toban tilmaamaha ilaha adkaanta akhriska ee qoysaska ohaayo waxaa qoray xarunta ka qayb qaadashada qoyska ee gobolka ohaayo oo dhan ee jaamacadda gobolka ohaayo iyadoo ay kaashanayso waaxda waxbarashada iyo taageerada ee ohaayo ilaa iyo hal qof shantii qofba adduun weynaha waxa ay leeyihiin adkaanta akhriska waa maxay adkaanta akhrisku adkaanta akhrisku waa mid ka mid ah naafanimooyinka waxbarasheed ee ugu caansan dadka qaba adkaanta akhrisku waxay leeyihiin awoodo badan balse waxa ay leeyihiin dhibaato ku aadan barashada wax akhriska oo aan la filaynin dhibaatooyinkani lama xidhiidhaan maskaxda ama dhiiranaanta qofka carruurta qabta dhibaatooyinka adkaanta akhriska way baran karaan sida wax loo akhriyo oo maskaxdooda unbaa si kale u shaqaysa mooyaane qoysaska macallimiinta carruurnimadoodii hore ama macallimiinta dugsiga xanaanada ayaa ah badanaa kuwa ugu horeeya ee ogaada in carruurta ay ku adag yihiin hadalka ama waxbarashada ee dugsiga waa muhiim in fiiro gaar ah loo yeesho calaamadaha suuragalka ah ee muujinaya inay dhici karto in ilmuhu uu leeyahay adkaan akhris carruurta qabta dhibaatada adkaanta akhrisku waxa ay muujin karaan calaamado kasta oo isku dhafan inkasta oo hal calaamad oo kasta aanay daruuri ka dhigayn in ilmahaagu qabo adkaan akhris haddaba waa muhiim in aad la hadasho macallimiinta ilmahaaga haddii aad qabto wax walaacyo ah waa maxay calaamadaha muujinaya in ilmahaygu ay dhici karto in uu leeyahay adkaan akhris waa kuwan calaamado mararka qaarkood lagu arko carruurta gaadhay da'da dugsiga barbaarinta dibudhac ku yimaada barashada dhanka hadalka ku dhawaaqidda ereyadu waxa ay noqon karaan kuwo ku adag busketi ayuu ugu dhawaaqayaa sbageti hadal carruureed aan dhammaan xusashada heesaha iyo kaafiyadaha xanaanada carruurta ayaa ku noqon kara caqabad adkaansho ku aadan magacaabista xarfaha ama lambarada ka sheekaynta sheekooyinka ay adag tahay in lala socdo ama la fahmo taariikhda ah in dhibaatooyin dhanka wax akhris ah ay leeyihiin waalidiinta ama dhallaanka waa kuwan calaamado mararka qaarkood lagu arko carruurta heerka fasalka dugsiga barbaarinta ilaa fasalka labaad k sekan xarfaha ama iskudarka xarfaha lama doonan karo dhawaaqyada ku dhawaaqidda ereyada fudud sida kaat maab iyo naab ayaa ku adag waxa uu wax u akhriyaa si qunyar waxa uu ereyada u akhriyaa si khaldan ama waxa uu wax akhriyaa isaga oo aan dareen ku cabirayn waxa uu isku khaldaa ereyada iska soo horjeeda sida ka hor kadib midig bidix iyo wax la mid ah waa kuwan calaamado mararka qaarkood lagu arko carruurta heerka fasalka saddexaad ilaa shanaad badanaaba waxa uu qiyaasaa ereyada maadaama oo aanu ku dhawaaqi karin waxa uu ku wanaagsan yahay ka jawaabista su'aalaha laga keeno qoraalka haddii cod dheer lagu akhriyo waa wax ku adag in uu si sax ah ugu jawaabo ereyada sida tusaale masagin halkii uu u dhawaaqi lahaa magazin qorista ayaa ku adkaan karta isaga oo samaynaya khaladaad higaadda ah oo soo noqnoqda waxa uu ka boodaa ama si khaldan u akhriyaa ereyada gaaggaaban ee soo noqnoqda waa kuwan calaamado mararka qaarkood lagu arko carruurta heerka fasalka lixaad ilaa laba iyo tobanaad waxa uu wax u akhriyaa si qunyar ah taas oo niyad jab u keenta ma jecla in uu wax akhriyo badanaa waxa uu ka boodaa ereyada gaaggaaban ama waxa uu ka tagaa qayb ka mid ah ereyada dhaadheer marka uu cod dheer wax ku akhriyo su'aalaha doorashada badan ayuu ka doorbidaa su'aalaha buuxi meelaha bannaan ah ama su'aalaha kale ee leh jawaabaha gaaggaaban barashada luqad ajnebi ahi waxa ay noqon kartaa mid ku adag xafiditaanka xaqiiqooyinka dhiisaska ama jihooyinku waxay ku noqon karaan kuwo ku adag sidee baa carruurta ku nool ohaayo looga baaraa calaamadaha adkaanta akhriska dugsiyada ohaayo waxay dhammaan carruurta ka baadhaan calaamadaha dhibaatooyinka adkaanta akhriska oo ay ka mid yihiin heerka dugsiga barbaarinta ama fasalka koowaad qoysaska ama macalin ogolaansho ka haysta qoyska codsan kara baadhista ku aadan dhibaatooyinka adkaanta akhriska fasalka koowaad ilaa lixaad sidoo kale haddii ilmahaaga la baaro islamarkaana dugsigu ogaado inay jiraan calaamado adkaan akhris muujinaya waxa aad fariin ka heli doontaa dugsiga ilmahaaga waxaa laga yaabaa in ilmahaaga uu maro baadhis qoto dheer oo ay la socoto taageero waxbarasho oo dheeraad ah oo fasalka dhexdiisa ah taageeradan dheeraadka ah waxaa loo yaqaan waxbaridda qoraal akhris ee qaabaysan haddii aad jeclaan lahayd inaad ka codsato baadhis dugsiga ilmahaaga si aad u aragto in ilmahaagu uu khatar ugu jiro adkaan akhris waxa aad booqataa websayte-ka xarunta ka qayb qaadashada qoyska ee gobolka ohaayo oo dhan si aad u hesho waraaqda codsiga baadhista muunadda ah maxaa iska beddeli doona dugsiga haddii ilmahayga la ogaado inuu qabo calaamadaha adkaanta akhriska haddii ilmahaaga laga helo calaamadaha adkaanta akhriska dugsigu waxa uu bixin doonaa taageero fasalka dhexdiisa ah oo ku aadan xiisadaha waxbarasho carruurta qabta dhibaatooyinka adkaanta akhris waxa ay wax ku sii baran doonaan isla fasalkii ay hore wax ugu baran jireen waxaana lagu ogeysiin doonaa waxa uu dugsigu samaynayo si uu uga taageero ilmahaaga arrimaha waxbarashada arday badan oo qabta adkaan akhris ama looga shakiyo inay qabaan adkaan akhris uma baahan doonaan inay qaataan adeegyo waxbarasho oo gaar ah haddii ay u baahan yihiin taageero waxbarasheed codsiga qiimaynta waxbarashada gargaarka ah ee rasmiga ah ayaa la samayn karaa wakhti kasta qoysasku waxa ay bilaabi karaan hannaanka waxbarashada gaarka ah iyaga oo u diraya codsi qoraal ah macalinka iyo ama maamulaha dugsiga ilmahooda waxa aad booqataa websayte-ka xarunta ka qayb qaadashada qoyska ee gobolka ohaayo oo dhan si aad u hesho waraaqda codsiga baadhista muunadda ah waaxda waxbarashada ee ohaayo waxa ay leedahay istaraatiijiyad qiimaynta ah oo loogu talagalay qoysaska taas oo ah jadwal wakhtiyeedka tallaabooyinka ku jira tallaabada hannaanka waxbarashada gaarka ah ilmahaygu dhib ayuu wajahayaa sidee baan uga caawin karaa guriga waa shaqada dugsiga inuu bixiyo waxbarasho dadweyne oo bilaash ah islamarkaana ku habboon ilmahaaga adiga iyo qoyskaaguna waxa aad shuraako muhiim ah u tihiin dugsiga ilmahaaga waxa aad ka dalban kartaa macallimiinta ilmahaaga fikrado ah waxa aad ku samayn karto gurigaaga taas oo la jaan qaadaysa waxa dugsigu uu barayo ilmahaaga maxay tahay inaan ilmahayga uga sheego oo ku saabsan adkaanta akhriska ahaanshaha mid mar walba dhanka wanaagga wax ka eega waa muhiim qoys weliba waxa ay samayn doonaan hab gooni ah oo ay ilmahooda kagala hadlaan wax ku saabsan adkaanta akhriska waa kuwan xoogaa fikrida ah oo lagugu talagalay adiga waxa aad odhan kartaa maskaxeennu waa sida murqaha oo kale waxaana aannu u baahan nahay inaannu ku tababaranno adeegsigooda si aannu uga caawinno inay koraan waan ku jeclahay halkan waxaan u joogaa inaan ku caawiyo iyo sidoo kale macallimiintaada ama waxa aad ku dhihi kartaa adkaanta akhrisku waxa ay ka dhigan tahay maskaxdaada waxaa ku adkaan karta xirfadaha inay la xidhiidhiso dhawaaqyada macalinkaaga ayaa kaala shaqayn doonaa wax walba waxaana aynu sidoo kale si wadajira isugu dayi karnaa isla alaabada guriga ama waxa aad ku odhan kartaa waad garanaysaa sidii aad u ahayd mid wakhti adag ku wajahaya wakhtigaagii dugsiga waxa aan kala hadli doonaa macallimiintaada arrintaas dhammaanteen si kala duwan ayaynu wax u barannaa waxa aynu ogaan doonnaa qaabka aad sida ugu wanaagsan wax ugu barato waxa ay noqon doontaa arrin dhiirigelisa carruurta iyo dadka waaweyn inay maqlaan tusaalayaal ay dadka guulaystay qaba dhibaatada adkaanta akhrisku waxa ay noqon kartaa arrin dhiirigelisa carruurta iyo dadka waaweyn inay maqlaan tusaalayaal ah dadka guulaystay ee qaba dhibaatada adkaanta akhriska halkee ayaan ka baran karaa si aan wax badan uga ogaado adkaanta akhriska iyo dugsiyada ohaayo sidii ay awalba ahayd khayraadkaaga ugu horeeya ee ugu wanaagsani waa dugsiga ilmahaaga macallimiinteenna ku saabsan ohaayo waxaa lagu tababaray istaraatiijiyadaha waxbarid ee ugu wanaagsan si ay u taageeraan dhammaan ardayda ilaha kale ee wanaagsani waa cutubada ohaayo ee jimciyadda adkaanta akhriska ee caalamiga ah international dyslexia associations ohio chapters iyo understood org waxaad sidoo kale booqan kartaa website-ka waaxda waxbarashada ee ohio si aad uga hesho tilmaamo iyo ilaha ugu dambeeyey ee ku saabsan taageerooyinka adkaanta akhriska ee dugsiyada ohio haddii aad u baahan tahay xoogaa taageero ah oo dheeraad ah oo aad ka hesho waalid ama daryeel bixiye soo maray bannaanka la shaqaynta dugsiga ilmihiisa tixgeli inaad la xidhiidho mid ka mid ah hagayaashii waalidka ohio ohio parent mentors booqo go o s u edu forwer slash dyslexia guide si aad u hesho linkiyada ilaha lagu sheegay hagahan oo dhan sida codsiga baarista adkaanta akhriska ee muuradda ah ay isticmaalaan qoysaska marka ay la hadlayaan dugsiga ilmahooda waxa aannu si gaar ah ugu mahadnaqaynaa qoysaska iyo macallimiinta ohio kuwaas oo kala shaqeeyey waaxda waxbarashada ohio iyo xarunta ka qayb qaadashada qoyska ee gobolka ohio oo dhan ee jaamacadda gobolka ohio wax ku aadan horumarinta hagahan